mahadsanid maxamed lakimaan adeegan dhaweeye ayaa ah adeeg isku xiri doona shacabka geeska afrika ku dhaqan iyo weliba gaadiidka noocyadiisa kala duwan waxaana aasaasay dhalinyaro kasoo laabatay dalka dibadiisa iyagoo uga faa-iideynaya fikirkooda iyo aqoontooda bulshada geeska afrika ku nool waxaana uu haatan adeegan uu ka shaqeeyaa magaalooyinka waaweyn sida hargeysa iyo muqdisho waxaana dadku adeegan ay ku isticmaali karaan moobeeladooda iyagoo kala soo degi kara balay storeka amaba abstoreka haddaba daafurka munaasabadan ayaa ugu horeyntii waxaa ka hadlay sheekh maxamed macalin oo kamid a culimaa udiinka puntland
dhalinyarada isxil qaantay oo soo dhaweeye cambany inoo sameeyey si ay bulshada howlfududayn ugu sameeyaan hawlihii loo soo mari lahaa meelo dheerna ay u soo dhaweeyaan waxaa leedahay nabar waa soo dhaweyneynaa soo dhawaada soo dhaweeye waa soo dhaweyneynaa waxaan kaloo anigu u bixinayaa afkaada igaday barnaamijka ay soo bandhigeen mobeylka markaa fiirisid agtaada ka dayeysa marka waxaan ugu rarayaa agtaada igaday soo dhaweeyow saaka waa tiide saa dambana warkaaga iyo saansaantaada baan helaynaa insha allah
intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay maamulaha adeega dhaweeye cabdiqani maxamed ah oo faahfaahin ka bixiyey amaba sharaxaad ka bixiyay adeegan iyo qaabka uu shaqeeyo adeega markaa dhaweeye adeegsintaada meesha kusoo bilaabmay iyo maraakiisha uu soo maray wuxuu marinayaa dhammaantiin dad wada academiya tihiin wax badan baa maqashay uban oo kasoo bilaabmay wadanka maraykanka khaasatan gobolka usaxmada badan ee california adeegan ubarku waxaa keenay darowgiis marka hore dadka raaca taxiga ayaa aada ugu dhibtooday inay helaan taxi dabeetana dhalinyaro ka mid a dhalinyarada aqoon-yahanka ee gobolka jawaabka karay ayaa ni bahalkaa lagu dhibtooday taxigii haddaad doonta heliba maysid mararka qaar isagoo wadada hordiikonaya ciddaan sidaa wani armaynu sameynaa fikrad bulshadu wada isticmaasho markuu qofku u baahdo gaari ama gaadiid inaan keenno oo aan taxi ahayn laakiin maalinjar hadduu yahay hadduuna dhalinyaro yahay hadduu taxi leeyahay hadduu ani qof uu isticmaali karo applicationay markaa sameeyeen applicationka markaa ay sameeyeen iyo fikirka markaa waxay u bixiyeen maga lahado ubar gobolkii bay ka bilaabeen dadkii baa loola dhacay qof kasta oo gaari watay baa iska diiwaangeliyey qaybta driverka macaamiishina waxay la soo degeen abkii macmiilka si degdegay isu dalbadeen magaaladii baa si smoothly u kala socotay dhinacii trafika leh oo qof kasta markuu baahdo adeeg gaari v i v a gaari caadi ah gaari dhexdhexaad ah gaari family ah wuxuu baahdo ayuu dalbadaa dabeetna markiiba magaaladii mufmantigii si wanaagsan bay kala socotay fikirkii markaa dad badan baa ka daba qaatay yurub uu yimi uu soo gudbay aasiyu yimi africau yimi uu soo socday dad badan baa ka daba qaatay oo aqoon-yahano ah oo maxaa lahaa magacyo badan la kala baxay waddanka hindiya ha ugu badnaado maxaan ku idhahdaa ingiriiska africa ilaa nairobi uu soo gaadhay anagu markaa qaybtii soomaalida ayaan ahayn fikirkii fikir lamida soo hindistay ee keenay fikirkan markaasaan idiin sheegay waa application shacabka ayaa isku dalbanayaan iyo gaadiidleyda oo mobile application ah applicationka waxaad kala soo degaysaa play storeka iyo app storeka haddaad iphone haystaan app storeka kala soo degi haddaad android haystaan waxaad kala soo degi play storeka kadib waa isdiiwaangelinaysaa sida aad wax kale isu diiwaangeliyo kadibna markaad u baahdo taxi waad isticmaali karta haddii aad gaarigaaga doonayso inaad caadiga ah ada doonto macalin jaamacadeed noqon professor noqon siyaasi noqon maxaan ku dhahay ganacsada waaweyn noqon cid kasta uu isticmaali karaa gaarigiisa driverka umaga soo degayaa abka driverka uula soo degayaa laba saacadood buu shaqaysan karaa doonashadaa kala soo bixi karaa saddex saacadood buu shaqayn karaa bartim afar saacadood buu ka shaqayn karaa tagaasida caadiga ahee tagsilayaashaa kusoo dhiiri kara oo shaqayn kara kultime shaqayn karaa waa adeeg markaa noocaas markaa dhaweeye ma aha taxi company laakiin waa application isku xidhaya bulshada ku nool geeska africa iyo gaadileyda nooc doon ha noqdee
qaar ka mid a ganacsatadii kasoo qayb gashay xafladan oo uu ka mid ahaa beeldaajiyaasiin iyo weliba ganacsato kale oo gobolka bari ku nool ayaa iyagana halkaasi dareenkooda iyo aragtidooda ku aadan adeegan ka dhiibtay hadda waxaa la marayaa marka in soo dhowe- u dhaweeye oo soomaaliya iigu qoran xataa wuxuu ha iigu qoran dadka soomaalida ah in markaa jaina tagto aad soo dhaweeye ka helaysid da waxay marayaan eastern africa isagoo soomaaliya ku qoran uu kugu jiro wacdi uu kuu soo baxo marka waa mahadsantihiin waa dhiirigelinaa insha allah tacaala waxaan leenahay ganacsiyasha calabuurka noocaas oo kale ah ka faa'iidaysan dhalinyarada iyo software la yaqaano oo noocyo cusub aba ha keeneen asalaamu calaykum waraxmatullahi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka bari ayaa dhalinyarada ku bogood ku bogaadiyey adeegan dhaweeye oo ay soo kordhiyeen waxaana uu sheegay inuu ahaa fikir aada loogu baahnaa ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray gudoomiye ku-xigeenka harugta ganacsiga ee puntland mudane maxamed waaberi
ganacsi ahaan annaga haddaan nahay uta ganacsiga markasta fursadaha soo baxa oo yimaada aad bay noo anfacayaan aad baan nagu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay dadka reer puntland ama boosaaso adeega idin yimi si fiican uga faa'iidaysta ilaahayna nooca ahay la garab galo arrintuu shirku waa dhammaaday ee loolana waa la yidhi shirkiina way noo xiran yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adeegan dhaweeye oo ah adeeg isku xiri doona shacabka geeska afrika iyo gaadiidleyda ayaa waxaa la aasaasay sanadkii labadii kun iyo toddoba iyo tobankii bishii diseembar waxaana laga bilaabay magaalada hargeysa xasan heykel radio daljir magaalada boosaaso